xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa kulanah ay ku yeesheen magaalada muqdisho kadib cod u qaaday xilliga xukuumadda cusub loo qaadi doono codka kalsoonida xildhibaanada ah ayaa waxay isku raaceen in maalinta sabtida ah ee toddobaadkan xukuumadda cusub la horkeeno baarlamaanka codaynta ayaa waxa ay timid kadib markii ra-iisul wasaaraha cusub uu ka codsaday baarlamaanka in xukuumaddiisa codka loo qaado maalinta labayolabaatanka bisha janawari boqoliyoabaatan mudane ayaa diiday in la fuliyo codsi ra-iisul wasaaraha codkan loo qaado xukuumaddiisa maalinta labayolabaatanka bisha iyadoo toddoba iyo konton ay ogolaadeen sahre cabdi axmed ayaa khadka taleefonka kula xiriirtay xildhibaan bashaar ugaas oo ka mid ah xildhibaanadii diiday dalabka ra-iisul wasaaraha waxaanay ugu horreyntii weydiisay bal waxa ay ku diideen
maanta waxaa yimid golaha baarlamaanka baarlamaan adiga wuxuu ku furmay boqol iyo toddobaatan iyo dhowr ajendaha laga hadlayana waxaa ugu horreysay codsi uu soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha ansaxsan ee aan weli xukuumadda soo dhisin cumar cabdirashiid cali sharmaarke codsigaas oo uu usoo diray oo usoo diray golaha baarlamaanka uu ka codsanayo oo uu leeyahay waxaan rabaa maalinka baarlamaanka la xiri rabo oo ah laba iyo labaatanka bishaan koowaad inaan la imaado xukuumadeyda iyo barnaamijkeeda golaha wasiirada iyo barnaamijkeeda inaan golaha baarlamaanka horkeenaan idinka rabaabu waa tahay waa diideen codsigaasi maxaad u diideen dalabka ra-iisul wasaaraha codsiga isaga ahaa waxaanu ku qiimeynay guddoonka wuxuu soo jeediyey wuxuu ku shaqeeyaa guddoonku rabitaanka golaha shacbiga marka waxaa loo bandhigay golaha baarlamaanka si cod loo weydiiyo maadaama aan guddo guddiga joogtada ay go-aamiyeen guddiga joogtada ay go-aamiyeen in oo sabtiga la hor keeno maadaama uu baarlamaanku xirmaayo sabtiga in la keeno golaha wasiirada si ay codka u weydiistaan golaha baarlamaanka ayaa markaa waxaa cod loogu qaaday laba iyo labaatanka miyaad ogoshihiin sabtigi miyaad ka jawaabeysaan mise sabtigii aad go-aamiseen oo guddiga joogtada ay go-aamiyeen ayaad ayaad ku raacaysaan marka saas loo dhigay baarlamaanka boqol iyo labaatan waxay u codeysay in sabtida xukuumadda la keeno cusub konton iyo toddobana waxay tiri laba iyo labaatanka hala keeno oo ra-iisul wasaaraha uu soo codsan marka hadda waxaa ansax noqotay boqol iyo labaatankii tiri waa in maalinka sabtida la keenaa a boqol iyo labaatan baa tiri waa in maalinta sabtigaa la keenaa oo aysan dhaafin maxaad ku diideysaan ood ka baqaysaan laba iyo labaatanka haddii la keeno oo codka loo qaado xukuumadda cusub maya waxa kuma diideyne laba iyo labaatanka waa maalintii xafladda ahayd ee xiritaanka golaha baarlamaanka kalfadhigiisa shanaad uu xirmaayay ayay ahayd maalintaas ayaanu micnaha sidaas ayaan ku diidnay waa in sabtiga la keenaa oo ay maaragtay sabtiga hadday cod weysa iyo hadday cod hesho ay gashaa ay gashaa codka in la geliyo maalinka sabtida ah hore mi laisugu sii ogaa in maalinka sabtida ah laga dhigayo in codka loo qaado xukuumadda ha hore waxaa u go-aamiyey golaha guddiga joogtada ee ka kooban shan iyo tobanka xubnood ee baarlamaanka guddoomiyaashooda ay u soo jeediyeen guddoonka iyo ra-iisul wasaaraha maadaama uu baarlamaanka xumaayo in la keeno maalinka sabtiga ah oo ay bishu tahay toddoba iyo tobanka waaya wasaarahuna wuxuu maalinkaas soo jeediyey sagaal iyo tobanka oo ah maalinta isniinta ah marka cod bay u qaadeen iyaga laftirkoodii aqlabiyada ayay ku go-aamiyeen in maalinka sabtida uu noqdo maalinta la horkeeni doono golaha baarlamaanka wasiirada cusub ee magacaaban hadda waa tahay ra-iisul wasaaruhu wuu diiday codkaad u qaadeen oo hore sabtida ah haatanna waxa uu codsaday laba iyo labaatanka bisha isaga qudhiisa ma idiin sheegay oo ma idiin sharaxay sababta uu doonayo in dib loo dhigo xilliga loo qaadayo kalsoonida maya warqadda ayuu maanta wuxuu kusoo qoray uu usoo gudbiyey guddoonka codsi ujeedo codsi uu leeyahay dib u dhigis horgeyn golaha wasiirada ah oo uu leeyahay maadaama ay tahay sabtidu xoogaa ma layga dhigayaa maalinta laba iyo labaatanka oo ah maalinka khamiista ee nagu soo aadan annaguna waan baxaynaa maalinka khamiista ah deegaamadii dalka degmooyinka iyo lakala aadi lahaa iyo xafladdii ayaa baarlamaanku wuxuu go-aamiyey codna isku codna cod aqlabiyada ku go-aansaday in maalinka sabtida uu horkeeno si ama codka loogu diido ama ay cod u hesho taasoo asaga ka baqaaya inay tahay inay cod weyn doonto waa taa xildhibaan bishaar waayadan oo dhan waxaa muuqatay baarlamaanku inay ku kala aragtiyo duwan yihiin hadba ee arrimaha la xiriira ee xukuumadaha marka ma muuqataa in mar kale ay soo laabanayso mushkiladii siyaasadda ee dhinacyada u dhexaysay haatanna ay jirto
baarlamaanku waxaa loo aasaa wuxuu u dhisan yahay inay fikir iyo afkaar ku kala duwanaadaan annagu hadda afkaarta waxa weeye meeshii soomaaliya wax looga bedeli lahaa baan joognaa hay-adaha dawladdana sabab waxaa u ah baarlamaanka wax lala yaaba ma ahan dunidu ay ka jirtaa in baarlamaanku afkaar iyo fikir ku kala duwanaado laakiin dhib kale iyo colaad kale nagama dhexayso shalayna sidaa aad ula socotaan waxaa baarlamaanku ansixiyey codna u qaaday in la dhiso guddi baarlamentariana oo la dagaalama musuqa baarlamaanka dhexdiisa haddii lala soo galo oo ay dhacdo taasna nuxurkeeda wuxuu yahay haddii baarlamaanka maadaama la xaxanto inaan turxaan bixino oo arrintaasi ay noqoto wax cad oo ummaduna ay ku qanci karto kalsoonina aan ku gelin karno marka baarlamaanku sidaan anigu arkayo si fiican oo wanaagsan ayuu u socdaa kuna shaqeynayaa in kala aragtiduwanaadana waa wax caadi oo baarlamaanada adduunka la qabnaa
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan bishaar ogaas oo ka mid ah xildhibaano diiday dalab ka yimid ra-iisul wasaaraha waxaa ugu hordhoweyd khadka teleefonka ugu warramayey sahre cabdi axmed dhinaca kale qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka ayaa waxa ay magaalada muqdisho ka wadaan shirar gaargaara iyo isxulufaysi ay ku doonayaan inay kaga soo horjeestaan xukuumadda cusub warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay waryaheena v o a zaynab abuukar ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharma arke ayaa ku dhawaaqay toddobaadkan golaha wasiiradiisa cusub oo ka kooban shan iyo labaatan wasiir shan iyo labaatan wasiir ku-xigeenno iyo sagaal wasiiro dowlayaal waxaana ka dhex muuqda qaar ka mid a wasiiradii xukuumaddii hore inkastoo intooda badan ay kasoo galeen dhanka baarlamaanka soomaaliya waana tan keentay in dib u soo laabashada xubnaha golihii wasiiradii hore ay caraq ka qaadaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cabdi axmed uxulow dhegdheer oo guddoomiye u ah guddi xildhibaano la magac baxay golaha badbaadada qaranka ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu inuu ballantii kaga baxay oo uu soo magacaabay wasiiro ay uga digeen sidaa awgeedna ayaan ansixin doonin xukuumadda cusub wuu ka leexday brime ministerku tala soo jeedintaynina waxba kama soo qaadin maalin kadib ayuu wuxuu soo saaray xukuumad afartii aan ka dignana ku jiro kuwii kale oo qaybaha aan dhihi karo runtii waxaa ka maqan ra-iisul wasaare cabdiweli bisaa ka maqan oo saxiixay mooshinkii ay lahaayeen xilka brime ministerka ha ka dego meesha marka waxay isugu jiraan kuwa qaranka markii horeba ku fashalay iyo kuwii kale oo kasoo harsanaa oo iyaga la fahaantoodu yiri xilka ma hayn karnay hana laga qaada doono marka kalsoonidaas inuu dhunshay ayaan waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed iyo isaga ruuxiisaba inuusan nooga talagelayn inaan xukuumaddaas kalsooni siinayno haddii la yar xildhibaan daahir amiin jesow ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub isaga oo sheegay in uusan garanaynin sabab ay ku diidaan marka ugu horeysa ka warnahimayna annaga wixii ansixinta golaha wasiirada waa mid u taalla cumriga baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha oo horkeena waa waxaan weli la gaarin in laga sii hordhacaana ma haboono laakiin aniga waxay aragtidayda ila tahay inay xukuumadda heli karto muxuu ah codka kalsoonida inay heli karto waayo waxaan ku diidnaa ma garanayno dalkeena waa ogtihiin dhibaatada haysata waad aragteen xilligan maanta inay hay-adihii dawladoodan ayna ay naga fadhiisteen oo wax shaqeeyi jirin marka intaas ku xildhibaana oo garanayo anigu u malaynaya inuu codka u diidayo wasiirada cusub waxaan u arkaa in joycka iyo iyo aragtida muxuu ahay ra-iisul wasaaraha ay ku yimaadeen ay jirin wax kale oo ay ku yimaadeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa difaacay go-aanka uu ku soo magacaabay xukuumaddiisa isagoo sheegay inuu soo dhisay xukuumad dheela tiran oo ay ku jiraan xubno kala matalayay dhinacyadii siyaasadda isku hayay waxaana uu sheegay in sababtuu u soo magacaabay qaar ka mid ah wasiiradii xukuumaddii hore ay tahay inaysan hakadgelin howlihii muhiimka ahaa oo lasoo qabtay hase ahaatee xildhibaanada kasoo horjeeda golaha wasiirada cusub ayaa ku doodaya in ra-iisul wasaaruhu uu u eexday garab ka mid ah dhinacyadii siyaasadda isku hayay dowladda laba qayboodaan noqon annaga waa cadaan golihii wasiirada markii aan ra-isul wasaaraha iyo aan ridin oo yidhaahdeen waa la ridaahoo wixii la ogaa ay ka dhaceen prime ministerka markuu baxay prime ministerka yimid waxaan kula heshiinay in dowlad wadaagoo labada dhinac ka dhisan la sameeyo oo fifty fifty waa sugaynay in la yidhaaha hal wasiir iyo laba wasiira hoos u dhacay ama hal wasiira kor u kacay laakiin sugi mayna in la yidhaahdo afar afar wasiir shan lix iyo labaatan wasiiraa la sameeyey maxaa prime minister ku-xigeenka afar wasiir laba wasiir ku-xigeen waa marka laba wasiir dowla ma jiro marka lixdan waa lixdanaa marka lix aan ka nah marka konton iyo afarta kalena waa tiimka hadda isxasilo xukuumaddii hore ka har marka maxay tahay waxaas ma wadaagaa oo ayagana lagu qaatay oo afarta wasaaradoodoo loo dhiibay ay haweenka iyo warfaafinta iyo maxay ahayd iyo waxaan macno lahayn iyo iskaashiga caalamiga waxaan macno lahayn iyo boostada marka wasaaradda maaliyadoo kale example saddexdooda waa isku xigaan meesha sii jooga marka maxaa maxay yihiin waxaas gaashaandhigga waa isku xigaan waxaa laga baxsha meesha cabdooli unbaa laga saa iyadoo xildhibaano ka tirsan baarlamaankuna ay muqdisho ka wadaan kulamo gaargaara isxulufaysi ay xubnaha baarlamaanku qaarkood ku doonayaan inay ku hor istaagaan golaha wasiirada cusub walow kuwo kale oo difaacaya wasiiraduna ay jiraan hase ahaatee xildhibaan maxamed cumar maxamuud ayaan weydiiyey waxa laga filan karo baarlamaanka marka la horgeeyo xukuumadda cusub baarlamaanka runtii aragtida hore waxaad moodaa inuu aada u kala qabsan yahay marka taasi waaan waxaan isleeyahay in mataqaana xataa haday gudubto inay ku gudbi doonto si dirqi ah markaan arko aragtida markaan arko oo xildhibaanada markaan aan fiiriyey oo labada dhana markaan fiiriyey waxaad moodaa mataqaana inay aada oga tahay balse aniga shaksi ahaan waxaan diyaaraya inaan xukuumadda cusub si kastaba ha ahaatee lama saadaalin karo sida xaalka uu noqon doono waxaana dadku ay isweydiinayaan sida xukuumadda cusub ay kaga badbaadi karto culeysyo iyo xiisadaha siyaasadeed ee durbaba abuurmay dad badan oo siyaasadda oo durasana ay dhinaca kala rumaysan yihiin in shaxda xubnaha wasiiradu ay u muuqdaan ciyaartooy macalinkii laylinayay in uu booska un baneeyey saynab abuukar v o a muqdisho